بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام الوديعة أمانة أحكام تيدي أي أفسليها halkan wuxuu uga hadli sheekhu raximah ullahu tacaala ammaanada iyo axkaamta sharcigu uu u sameeyey walwadiicatu shayga lagu wadaaca dhigtay waa faciila bimacnaa mafcuulo wey walwadiica shayga lagu dhiibtay wey wadiicada walwadiicatu shayga lagu dhiibtay amaanatun ammaano wey shayga lagu dhiibtay asal ahaan gacantaada wuxuu ku yahay ammaano ammaano haddii la yidhaha macnaheeda waxaa lagala jeedaa ay laa yadmanuhaa idaa talifad ilaa bitacaddi gacantaada ammaanuu ku yahay mana damaanaysid ilaa qofku inuu ku xadgudbo mooye waalaslu fii mashruuciyatihaa ammaanada iyo wadiicada waxaa asal u ah aayaatun minhaa waxaa ka mid ah qowluhu tacaala fain amina bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale hadduu aamino falyu'addi aladii kii ha guto u'tumina la aaminay ammaanatahu ammaanadii lagu aaminay ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuhu ha iska bixiyo wa qowluhu tacaalana waa u deliil qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ilaahay wuxuu idin amri ammaanaadka inaad u gudataan dadkii idinku aaminay وأxاadiiث minha waxaa ka mid ah أxaadiista maa rawaahu abu dawuud wالtirmidi وغayruhma can abi hurayraةa radي الlahu tacaalى canhu qaal abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam addi الأmaanaةa إilىa man i'tamanaka amaanada u guda ruuxii kugu aaminay walaa tkun man khaanaka ruuxii ku khayaanana ha khayaanin uu yihi rasuulku salى الlahu عalيه wasalam yaعni fadla caman lam ykunka qofkan ku khayaanan iskaba daaya kii ku khayaanay ha khayaanin uu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam walwadiicatu wadiicadii shaygii lagu dhiibtay ammaanatun ammaanow wayustaxabu waxaa la sunneeyaa qabuuluhaa qabuululamaanati ammaanadaa lagu yidhi iisii haay ama alaab ha noqoto ama lacag ha noqoto ama wax kale ha noqdee waxaa sunnaha inaad aqbasho oo qofkii aadan ka diidinin liman shaksiyaana loo sunnayn inuu aqbalo shaksigaasoo qaama u istaagi kara bilamaanati amaanadii u istaagi kara fiiha fi lwadiica wadiicadaas loo dhiibtay ammaanada ilaalinta xifdigeeda qofkii u istaagi kare xuquuqdeeda ka soo bixi kara qofaasaa loo sunnayn liman qaaba bilamaanati fiiha la yidhi maxaa baxay qofkii naftiisa ku og ama naftiisa uga baqaya inuu xuquuqdeedii u istaagi waayo qofkaa looma sunneeyo hadduuba isku og yahay xuquuqdii inuusan markaa u istaagi karinin waxaa sunnaa inuusanba aqbalinba oo mas-uuliyadda iyo culayska ammaanada uusan qoorta gashanin walaa yadmanu shaksigu ma damaano ammaanadaa haddii dhibaata ay ku timaado ma damaanayo ilaa bitacadii xadgudub baahane wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala qofku haddii ammaanadani ay ku baaba'do oo ammaanadii gacantiisii ay ku baaba'do oo la waayo ma damaanayo ilaa inuu ku xadgudbay mooye xadgudubka marka maxaa ka mid ah amhiladiisa iyo namaadijkiisa iyo tusaalooyinka xadgudubka uu ku damaanayo waxaa ka mid ah an yuudica gayrahu bigayri idnin waa inuu ammaanadii isaga gacanta loo geliyey qof kale inuu usii dhiibo isagoon loo fasixin oo qofkii markaa sidaa ay uga dayacanto isagaa damaanaya leanna waa suuratu min suwari tacaddi xadgudubka noocyadeeda ama muuqaaladeeda muuqaal ka mida waa inuu qof kale uu alaabtii u dhiibo biduuni idnin isagoo qofkii ammaanadan u dhiibay uusan ka fasax qaadanin oo alaabtii sidaa ay ku dayacantay isagaa laga doonay hadhow damaankeeda waxaa suwaru tacaddi ka mid ah annaqlu inuu meeshii ka raro ammaanadii la yidhi halkan iigu hay oo iigu xafid la yidhi meeshii wuu ka raray oo meel kale oo xagga xifdiga iyo xagga xirsiga aan habboonayn oo ammaanadiiba aan celin karin ayuu u raray isagabana waa damaanay waxaa kaloo ka mid a suwaru tacaddi alsafaru biاlamaanati biduuni idnin ammaanadii inuu la safray iyadoo cid uu uga fasax qaatay aysan jirin maalan magaaladan muqdisho oo kale ayaa ammaanadii loogu dhiibay gobolladuu la aad gobollada ayuu la aaday iyadoo wax fasaxa iyo idana uusan qofkii maaligaa uga qaadan isagaa damaanaya waxaa kaloo suwaru tacaddi ka mida aljaxdu bacda طalabi اlmaalik maaligii iska lahaa markuu ka codsaday uu yidhi war alaabtii aan kuu dhiibtay isii wuu diiday ama waa meermeeriyey alaabtii sidaasi ku dayacantay waa laga rabaa marba hadduu codsi usoo jeediyey uu yidhi ammaanadeydii isii oo uu ka meermeeriyey ama si toosa uu uga diiday gacantiisana ay ku dayacanto isagaa damaanaya waxaa kaloo ka mid ah suwaru tacaddi muuqaalada tusinaya tacaddiga alintifaacu bihaa biduuni idnin ammaanadii inuu ku nafciyo oo uu isticmaalo isagoo wax fasaxa aan loo siinin oo sida ay ku dayacanto waa laga rabaa isagaa damaanaya intaasoo dhan waxay ka mid tahay suwarta ama muuqaalada tusinaya ammaanadii inuu ku tacadiyey oo markaa uu damaanayo isagu haddii marka ammaanadii qasab looga qaato xugun ahaan maxay noqon ammaanadii yacni qof tuuga ahaa dhacay oo xoog iyo qoray iyo uga qaatay ammaanadii maxay noqon ma damaanayo leannahu tacaddi ma aha taas tacaddi ma daah isagoo meeshii xirsiga ahaa ee ammaanadii loogu talagalay ku ilaalinaya ku xafidaya qofka awood badana yimid oo xoog uga qaatay ma damaanayo tacaddiga suwartiisa taasi ka mid ma aha walaa yadmanu ma damaanayo ilaa bitacadii xadgudub maahane oo ammaanadii uu ku xadgudbay wa qowlulmudaci ruuxii wax lagu ammaansaday hadalkiisii maqbuulun mid la aqbalayo oo la yeelayo fii raddihaa ammaanada celinteedii ayaa lagu aqbali cala almuudici ruuxii ku ammaansaday waa u celiyey hadduu yidhaah ruuxii igu ammaansaday alaabtiisii waan siiyey iyo ima siinin haddii laysku qabsado yaa loo rumayn hadalkiisa shaksiga ammaanada loo dhiibay isagaa loo rumayn dhaartiisa oo laleeyahay dhaaro wa qowlulmudaci ruuxii wax lagu ammaansaday hadalkiisii maqbuulun mid la aqbalayo fii raddihaa ammaanada celinteediiyaa lagu aqbaliyo cala almuudici ruuxii ku ammaansaday uu u celiyey yacni waxaa laysku qabsaday ammaanadii ima soo celin iyo waa kuu soo celiyey kii ammaanada loo dhiibtay wuxuu leeyahay alaabtii waan siiyey ninka xilli hore ayaan gacanta u geliyey ayuu leeyahay kii kalena wuu inkiray oo wuxuu leeyahay ima uusan siinin yaa loo rumayn labadoodii haddii ay isqabsadeen sheekhu wuxuu ku leeyahay sharcigu wuxuu qabaa in loogu rumaynayo qofkii ammaanada ewel gacanta ku hayay laakiin ha loo rumeeya macnaheeda waxaa weeye dhaar la-aan miyaa loogu rumayn maya waa maqbuul yani calى اlmuudic ila biاlyamiin laa yuqbalu qowluhu ila biاlyamiin waana dhaarinah lagala jeedaayo dhaaraa la leeyahay ku dhaaro ammaanadii laguu dhiibay inaad qofkii dib ugu celisay oo aada siisay ku dhaaraa la leeyahay hadduu dhaar beenaad uu ku dhaarto waa laga tegi ilaaha ka abaal marinayo adduunyada ama aakhiro ayaa ilaahay uga jaray subxaanaه wa tacaala haddii marka qofkani uu sheegto telef hadduu sheegto uu yidhaaho maalan alaabtii la ii dhiibtay way iga baaba-day waxaana baabi'iyey uu sheeganayo sabab caam ah wax guuduu sheeganahay maalan wuxuu leeyahay suuqii aan ku dhexayay alaabta ayaa waxaa ka kacay dab dabaa qabsaday marka alaabtii aad ii dhiibatay baqaarkan ku hayay ama dukaankan ku hayay ama gurigan ku hayay dabkaa caamka ah ayaa iyadana qabsaday oo sidaasay u halaagsantay o aniga waxba laygama rabo ayuu sheeganahay hadduu sidaa masaladu sidaa ay tahay horta markhaati markaa waxaa laga dalban haddii wuxuu waxa la wada arkaya aysan ahayn sababka guuduu sheeganayo waxaa markhaati laga dalban sababkani inuu jiro soo cadde dab inuu meesha ka kacay haddii wax wax la wada arkayo uusan ahayn bal horta sababkan caamka ahayd sheeganayso soo caddeeyaa la leey markhaati ula kaalay markhaatigii markuu dabkii ama sababkii caamka ahaa ula yimaado markaa kabacdia waxaa laleeyahay u dhaaro inay dabkan aysan ka fakanin oo alaabtaydii dabka uu yacni uu ku gubtay u dhaaraa la leeyahay marka waxaa laga dalbanaa masaladaas oo kale waa mas'alo markaa bayina iyo alyamiin ay ku kulmayaan markhaati iyo dhaar labadaba ay ku kulmayaan masaladaa masalo la mid a waxaanu ku soo qaadanay baaburahan baaburahan ayaan ku soo qaadanay masaladan oo kale masalo la mid a oo qofkii laga dalbanayo markhaati iyo dhaar labadaba laga dalbanayo wa calayhi shaksiga dushiisa waxaa ah an yaxfadahaa ammaanadii inuu ilaaliyo xafido fii xirsi midlihaa ammaanadaas kaydkeeda ammaanadaas mahalkeeda mahalkaas kaydkiisoo kale waa inuu ku xafido waxaa shaksigan gacantiisa alaabta lagu ammaansaday waajib ku ah inuu ammaanadii xafido oo uu ilaaliyo fii xirsi midlihaa maxaa lagala jeedaa yacni ammaanadan ashyaada la midka ah meelaha lagu ilaaliyo lagu xifdiyo waa inuu meelaha iyadana ku xifdiyo maalan ammaanadu haddii ay dahab ahayd hadduu guriga jardiinkiisa iska saaray ama jikada cuntada lagu karinayo uu dahabkii dhigay de waa dayacay ammaanadii ammaanada noocaasoo kalea waxay dalbanaysaa in lagu kaydiyo meel qarsoon sanduuq iyo waxyaalo la mid a inuu geliyo shay walba meesha xirsi mahalka u ah oo isagoo kale lagu kaydeeyo lagu xafido waa inuu ku xafido haddii marka fii xirsi milihaa uusan gelin masaladu maxay noqon oo maalan shaygan shaygii la midka ahaa meelihii lagu xafidi jiray kuma uusan xafidin dahabkii oo kale uu jikada iska dhigay saasuu ku dayacmay maxay ka mid noqone min suwari tacaddi suuradaha ama masaa'ilkii tacaddiga aanu ku soo xusnay ay noqona waa laga rabaa damaana laga cabsan wa idaa duuliba shaksigii haddii laga dalbado laga codsado bihaa bilamaanati ammaanadii haddii laga dalbado oo la yidhaaho ammaanadii ken oo falam yukhrijhaa uusan soo saarin ammaanadii maca alqudrati awood micigeeda uusan soo saarin calayhaa cala alamaanati ammaanadii isagoo awood u leh uusan soo saarin xataa talifad ilaa ay ka talaftay ammaanadii damina isagaa damaanaya waa masaladii hadda aanu sheegaynay oo kale ammaanadii waa laga dalbaday ammaanadii keenaa la yidhi ma uusan keenin maca alqudrati calayha maca alqudrati awoodda micigeeda ayuusan soo saarinoo calayha calaa ikhraajiha soo saarideedii isagoo awood u leh oo yacni alaabtii keeni kara alaabtii sallimi kara ayuusan alaabtii keenin xataa intii ayuusan alaabtii salliminoo oo alaabtii uusan soo saarin talifad ammaanadii ay ka talaftay damina isagaa damaanaya ma laga rabaa alaabtaas oo waxay ka mid tahay min suwari tacaddi muuqaalada tacadigay ka mid tahay kitaabu alfaraa'idi walwasaaya hada midkan kitaabu axkaami alfaraa'idi faraa'idkii dhaxalkii axkaamtiisii ayuu u kitaab yahay walwasaaya wa kitaabu axkaami alwasaaya dardaaranyaalka axkaamtoodii axkaamtaas kitaabkeedii sheekhu halkan wuxuu uga hadli raximah اllahu tacaala dhaxalka iyo dardaaranka axkaamta sharcigu uu ka dejiyey faraa'idku waa jamcu fariidatin fariida waxaa lagu jamciyey faraa'id lagu jamciyey waa faciila facaa'il lagu jamciyey faciila oo facaa'il lagu jamciyey marka fariidada waxaa asal ahaan loo yaqaan qofka ahlulfaradka ahi wuxuu qaadanayo fariido waxaa weeye waa wax la qoondeeyey oo ilaahay uu u qoondeeyey oo rabbi uu u magacaabay dadka ahlu faradka ama hulud ha noqdo ama rubuc ha noqdo ama sudus ha noqdo ama thumun kaasa waxaa la yidhaha fariida waa qoondo gooniyahoo qofka sharcigu uu siiyey haddee faraa'idkuna khaas kuma aha wax la qoondeeyo ahlu farad kaliya mooye casabana waa ku jirta laakiin inta badan culimmada fuqahadu waxay kitaabuulfaraa'id uga cabiraan waa min baabi taqliibi min baabi التqلiibi لأnnahu casaba iyo faradba waa laga hadlay maca dalika haddana inta badan culimada fuqahadu waxay tarjamaystaan kitaabu الfaraa'idi taqliiba lilfariidaةi calى اlcasabati ayadoo faradkii culimmadu ka qalibaya oo casabadii ka qalibaya ay waxay ka cabiraan kitaabu اlfaraa'idi walwasaaya nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayhi xadiiskii waxaa jiray xaakim uu mustadragiisa ku wariyey oo nabigu salى اllahu alayh wasalam ummaddiisa uu ku booriyey cilmigan in la barto oo cilmiga faraa'idka nabiga salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi tacallamu اlfaraa'ida wacallimuuha annaasa faraa'idka barta dadkana bara ayuu rasuulku salى اllahu alayh wasalam faini imru'un maqbuudun waxaan ahay qof la qibdoonaya oo geeriyoonaya ayaan ahay wa ina haada alcilma sayuqbadu wa tadharu lfitanu cilmigaana adduunyada waa laga qaadi doonaa waxaana soo bixi doona fitan fitan iyo jahli ayaa soo bixi doonaa xataa ina اlithnayni yakhtalifaani fi lfariidati اlwaaxida waxaa dhici doona u yihi rasuulku salى اllahu alayh wasalam laba qof inay isku khilaafaan qofkan dhaxalka imisuu ku leeyahay inay isku khilaafaan falaa yajidaani man yaqdii baynahumaa oo qof kala saara aysan helaynin xilligaasaa la gaari doonaa uu rasuulku salى اllahu alayh wasalam cilmigan jaahil laga noqon doono oo inta qofkii yani su-aal uu weydiiyo uu yidhaaho riyaana kala saaraya oo qofkani qoondada ilaahay uu qoondeeyo xagga dhaxalka iyo mawaariista uu uga qoondeeyey yaa yaqaana qof yaqaano la waayo intaan xilligaa la gaarin faraa'idka bartuu yihi rasuulku salى اllahu alayhi wasalam faraa'idku marka wuxuu iska leeyahay asbaabuu leeyahay yacni sababo keena qofku inuu dhaxalka wax ku yeesho asbaab ayuu iska leeyahay asbaabtiisu waa saddex sabab waa qaraaba iyo nikaax iyo walaa alqaraabatu wاlnikaaxu wاlwalaa qofku inuu qaraabanimo wax ku dhaxlo qaraabanimo inuu wax ku dhaxlo ama waa aabe ama waa hooyo ama waa caruur la dhalay ama waa adeer sidaas inuu wax ku dhaxlo qaraabanimo uu ku dhaxlay tan labaad waxaa weeye nikaax inuu wax ku dhaxlo waa labadii qof oo isqabay oo nikaax uu ka dhexeeyey oo isdhaxlayo tan saddexaadna waxaa weeye walaa- ulcidqi inuu wax ku dhaxlo yacni xurayn isagu uu xoreeyey qofkani addoonnimuu soo maray addoonnimo hadduu soo maray waa la xoreeyey kabacdi qofkii wuu geeriyooday la xoreeyey hantina wuu ka tegey wax dhaxloo qaraabana waa la waayey isagaa dhaxalkii usoo fariisanaya kii xoreeyaa la raadinaya eweliyaa xoreeyaa la leeyahay qofka kaasaa dhaxalkii usoo fariisanaya marka asbaabta wax lagu dhaxlaahay saddexdaas wuxuu kaluu faraa'idku iska leeyahay mawaanic qofka u diideysa inuu dhaxalkii wax ku yeesho mawaanic ayuu iska leeyahay mawaanicdaasi waa saddex qaybood alriqu addoonnimo qofka haddii sifada ama tilmaanta addoonnimadu ay ku jirto waxba ma dhaxlo sababka labaad ee mawaanicu lirhi ka mida alqatlu waa dilkii qofkii waa gacan ku dhiigle kii la dhaxlayey isagaaba dilayba qofkii uu dhaxalka ka sugayey asaaba dilay ma dhaxlayo leanna haddaan dhaxalka laga jooji lahayn iyo cuquubaadka kale aan dusha laga saari lahayn qof walba qofka uu dhaxlayuu dedejin lahaa oo dhehi lahaa hantidan si uu uga geeriyoodo hantida anigu aan ula wareego balan iska hormariyo ayuu qof walbaa dhihi lahaa marka sharciga xigmada uu ku fadhiyo ayaa waxaa ka mid a qofkii wax dilay alqaatil laa yaris qofku gacan ku dhigle hadduu yahay oo kii isagu uu dhexlayey uu dilay waxba ma dhexlayo suu doono iyo habkuu doonaba ha ku dilo waxaa kaloo sababka saddexaad mawaanicu lirhi ah ikhtilaafu diin labada qof haddaysan isku diin ahayn ma isdhexlayaan maalan qof kanina waa muslim qof kanina waa gaal ma isdhexlayo ikhtilaafudiin isaguna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha mawaanicda ah oo irhiga diidaya ayuu isaguna ka mid yahay walwaarihuuna kuwa dhaxla kuwaasoo min arijaali ee ragga ka mid ah casharatun toban wuxuu rabaa inuu kusoo koobo sheekhu raximah اllahu tacaala ragga wax dhaxla sharcigu wuxuu kusoo koobay toban alibnu wiilkii wa bnulibni wiilka wiilkiisii wiil yacni uu awoowo u yahay wey meydka meydka awoowo ah ibnulibni wa in safala haba hooseeyo hadduu doono oo wiilkiisu wiilkuu dhalay kuusii dhalay oo saddexaad haba noqdo dhaxalkii wax ku yeelan wax xijaaba haddii la waayo wax isaga ka sokeeya oo xijaaba haddii la waayo dadka dhexlu ku jira xataa hadduu hooseeyo waalabu aabbihii aabbihiisna waxbuu dhaxlaa waljaddu awoowow awoowe isaguna waxbuu dhaxlaa abulabi ayaa loola jeeda aabbaha aabbihii dhaxlay aabbaha aabbihii dhalay ayaan ula jeeda aabbaha aabbihiis isagana dhaxalku wax ku leeyahay wain calaa walow calaa haba sarreeyo hadduu doono awowahaas oo xataa haba noqdo aabbaha kii awowaha u ahay adiga awowo kuma aha aabbaha uu awowo u siiya wax ka sokeeyo xijaaba haddii la waayo waxbuu dhexlahay waxbuu dhexlahay walahu walaalkii wabnu lakhi walaalka wiilkii uu dhalay oo meydku uu adeer u yahay wa in taraakhaa haba gadaal maro hadduu doono oo ha fogaado haba gadaal maro maxaa loola jeedaa ibnulakh walaalkaa wiilkuu dhalay kiu sii dhalayba ha noqdo wax ka sokeeya haddii la waayo waxbuu dhexlahaya walcamu adeerkiiwo wabnulcami ina adeerkiiwo ina adeerka isagana wax ka sokeeya haddii la waayo waxbuu dhexlahay wain tabaacadda haba fogaado huwa ibnulcam ina adeerku haba fogaado hadduu doono ina adeerka kuu sii dhalay kuu sii dhalay kuu sii dhalay haba noqdo cid ka sokaysa haddii la waayo jaranjaradaas dheere waxbay dhexlaysa wax ka sokeeyo xijaaba haddii la waayo wazawju zawjkiiu waa zawjkii kii wax qabay isaguna waxbuu dhaxlay waalmowlaa mowlihiiu kii wax horeeyey mowlaha waa sayidkii waay waalmowlaa sayidkii sayidkaasoo almuctiqu ee wax xoreeyey qofkii asagu uu xoreeyey qaraabadiisii haddii la waayo oo wax ka sokeeyo la waayo isaga wax dhaxla kii xoreeyaa wax dhaxlay ilaa asbaabta saddexdaahu noogu jiray waan soo marnay qaraabatun wa nikaaxun wa walaa-un saddexdaasa wax lagu dhaxlaa tobankaas ayaa sharciga islaamku uu dhaxal u ogolya waa xagga ragga marka laga hadlayo haddii marka lacala biqudrati illaahi tobankoodu ay wada nool yihiin tobankoodu hadday wada nool yihiin raggan ah ma wada dhexlayan tobankoodu lacala haddii ay meel ku kulmaan haddii tobankoodu biqudrati illaahi meel ay ku kulmaan saddex qof isaaka wax ka dhexlaysa inta kale waa la xijaabahay inta kale waa la xijaabahay tobankoodu hadday meel ku kulmaan biqudrati illaahi tacaala oo ilaahayba uu qadaro saddex bisaa wax dhexlaysa waxaa dhexlaya aabbaha iyo wiilka iyo zawjka bis tobankooda hadday meel ku kulmaan waxaa dhexlaya aabe iyo wiilka oo meydka uu dhalay iyo zawjkii ayaa dhexlaya waa haddii waxa dhintay ay yihiin markaa zawjo zawja yani dhimatay islaana dhimatay waxaa dhexlaya islaantii hadday dhimatay marka waxaa jooga wiilkeedii wiilka wiilkuu sii dhalay aabaheedaa jooga awowaa jooga walaalkeedaa jooga walaalkeed wiilkeediiyaa jooga adeeraa jooga inamadeer waxaasoo dhan gabadhi waa u joogaan laakiin yaa dhexlaya waxaasoo dhan waxaaso dhan waxaa dhexlaya zawja hadday dhimato aabaheed iyo wiilkii ay dhashay iyo ninkii ay qabay bis saddexdoodaas bis zawjada dhexlaya haddii marka saddexdooda qaabka loogu dhexlayo mas'aladooda waxaa lagu dhisahay lixa lagu dhis oo sudus lix oo sudus ayaa markaa lagu dhis lixda marka suduska ah zawjka maadaama wax caruura yani caruur meeshii ay joogaan isagu wuxuu yeelan zawjkii ahlu rubc rubca isagu qaada aabbihii marka isaguna waa ahlu sudus aabbihii isaguna ahlu sudus wey ilaa caruura yani meeshii joogta isagana sudus ayaa aabihii la siiyey zawjkii zawjkii isagana waxaa la siin ahlu rubc zawjka waanba sheegnaba ahlu rubc wey rubca isaga la siin maadaama caruur meesha ay joogaan inta kalena waxaa casabeynaya wiilka wiilka iska casabeynaya oo qaadanaya walwaarihaatu kuwa wax dhaxla kuwaasoo min anisaa'i ee dumarka ka mid a sabcun toddoba wo sharciga islaamku dumarka waxa uu soo koobay inta wax dhexlaysa dumar albintu gabadhiiu wa bintu libni gabadha wa bintu libni wiilka gabadhii uu dhalay waalummu hooyow والجدة أييو سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم أما جهة آبها كسعته أما جهة هويدا أييها كسعته والأخت ولاشيو والزوجة زوجتي وهي لقبي والمولاة قبل سيدتها هيدو sayidadaasu almuctiqatu iyaduna wax xuraysay waa almowla almuctiq siduu wax u dhexlaya gabar hadday iyaduna wax xurayso addoonkii ay xuraysay haddii lacalla wax yacni dhexlo la waayo oo qaraabatu nasab ah iyadaa dhexlayso oo dhexalkii yeelanayso haddii lacalla toddobadani meel ay ku kulmaan toddobadan dumarka biqudrati illaahi tacaala kulli haddii ay wada nool yihiin waxaa dhaxalkii usoo fadhiisanaya shan un shan ayaa dhaxalkii usoo fariisanaya waxaa dhaxalkii u fariisanaya albintu ilaa gabar wax xijaabay mal wiilku sidoo kale wey lama xijaabayo gabadhii waxbay dhaxlay waxaa kaloo dhaxalkii usoo fariisanaya bintulibni bintulibni waa wiilka gabadhii uu dhalay waxaa kaloo wax dhexlaya alummu hooyo lama xijaabi karo iyada azawjatu waa zawjadii la qabay masaladeedu marka waxay ku dhismi maadaama meeshii ay joogaan gabar iyo gabar markaa wiil gabaru ay keentay wiilka gabadhii uu dhalay iyo hooyo iyo zawjo iyo ukhtana ku dar shanta wax dhexle ukhta shaqiiqa ukhtadan ka tegey ukhta shaqiiqa waa albintu iyo bintulibni alummu azawjatu ukhtun shaqiiqatun shantaasaa wax dhexlay masaladeedu marka waxaa lagu dhisi labaatan iyo afar ayaa kow dhaxalka masaladu ay ku dhismi gabadha oo meydku uu dhalay oo meydku uu ka tegey waa ahlu nis waa noo iman doontaa haddiiba markaa wax casabeeya la waayo gabar kaleoo iyada ku darajaana la waayo ahlu nis wey labaatan iyo afarkii marka nisay ka qaadaan labiyo toban ayay qaadaan bintulibni maca bintu sulbi waa ahlu sudus iyaduna sudusay qaadan oo afara suduskaas afarka ayaa bintulibni iyadana la siin hooyo iyaduna ilaa caruura meeshii joogta waa ahlu sudus iyaduna hooyo waxay qaadan sudus oo afara zawjadii iyaduna waa ahlu thumun waa noo iman doontaa zawjada marba haddii caruur meesha ay joogaan sideed meelood hal meel ay qarashkii ama lacagtii ay ku leedahay waa saddex w labaatan afar thumunkeed labaatan afartii sideed meelood loo qaybiyo waa saddex saddexay qaadaan zawjada iyaduna ukhtadii shaqiiqada ahayd waa walaashii yani ku aabbay hooye ahayd meydka waa casabo casabo macnaheeda waa noo iman doontaa waxaa weeye dadka ahlu faradka ahi wixii sharcigu u qoondeeyey markii ay qaataan wixii soo haray oo haraadiga dadka suganaya waxaa la yidhaha casabo ukhta shaqiiqa majaalkan iyo masaladan aanu taagannahay waxay ka joogtaa casabo maxay qaadan marka hal xabaaba usoo haray lanna waxaa weeye masalada waxaa lagu dhisay labaatan iyo afaraa lagu dhisay marka labiyo toban waxaanu siinay bintu sulbigii gabadhiiyo labiyo toban ayaan siinay bintulibnigii waxaanu siinay iyadana sudus ilaa bintulibni maca bintu sulbi lahaa sudusun sudusay leedahay marka labiyo toban afar loo geeyey waa lix iyo toban hooyadii iyadana waa ahlu sudus hooyadana waxaanu siinay afaraanu siinay waa labaatan marka labaatan zawjadii waa ahlu humna iyadana waxaanu siinay saddex labaatan saddex ukhto shaqiiqa maxaa usoo haray hal xaba bis haddaysan wax usoo hari lahaynna meesha ka baxaa la dhihi lahaa casaba shanigeedu waa sidaas mar walbaba casaba waxaa weye waa ku nasiibso haddii dadka ahlu faradka ay wax ka soo haraanna waa nasiibkaaga dadka ahlu faradkaa haddii wixii loo qoondeeyey ay dhammaystaanna waa maca salaamahum waxba malahid waman shaksi shaksigaasoo laa yasqudu aan dhacaynin bixaalin xaaladna mar walbaba aan dhacaynin khamsatun shanwa dadka mar walbaba cid xijaabi karta iyo cid ridi kartaah aysan jirin waa shan qof azawjaani labadii zawjo isqabay waalabawaani labadii aabe aabbay hooyaa loola jeedaa aabbay hooya wa waladu sulbi dhabarka waladkiisii dhabarka waladkiisa maxaa lagala jeedaa waa caruur asagu toos uu qofka uu dhalay awowo uma aha aabbuu u yahay ama hooyo u yahay ama aabbuu u yahay ama hooyo u yahay kaasa waxaa lagala jeedaa walad الsulbi ayaa la walad الsulbi walad الsulbi waman shaksi shaksigaasoo laa yasqudu aan dhacaynin bixaalin xaalana aan dhacaynin khamsatun shanw azawjaani labadii zawjow walabawaani labada aabbow wawaladu sulbow intaas shantaas qofood cid xijaabi karta iyo cid dhihi karta dhaxalka waxba kuma lihid ma jiraan waa shanta weligood ma dhacyaalka ah oo xagga dhaxalka weligood aan dhacaynin waman shaksi shaksigaasoo laa yariu aan dhe aan dhaxlaynin bixaalin xaaladna aan dhaxlaynin sabcatun toddoba ruuxu toddoba ruuxna sharciga islaamka wax dhaxala weligood kuma lahan alcabdu addoonkiibu addoonku isagu waxba ma dhaxlo weligiis noocu doonaba ha noqdo waalmudabbaru kii la dibdhigay addoonkii la dibdhigay addoonka la dibdhigay maxaa lagala jeedaa waa addoonkii geerida sayidkiisa lagu xiray xurnimadiisii oo maalan la yidhi oo sayidku uu ku yidhi idaa mitu fa anta xurun haddaan geeriyoodo xoraa tahay ayaa lagu yidhi waxba ma dhexlay mudaberaa la yidhi ila waa iska addoon macnihii addoonku soo hoosgeli macnaha addoonku hoosgela wa umulwaladi caruurta hooyadood caruurta hooyadood maxaa lagala jeedaa waa gabar addoona oo caruur u dhashay sayidka caruur ay sayidka ay u dhashay sayidka iyada addoonsanayay ay caruur u dhashay waana addoon magaceeda umulwaladaa la yidhaha umulwaladadaa iyaduna dhaxalka waxba kuma laha waxba ma dhaxasho ilaa waa iska addoon waxa dhanba waa addoon magacyadii un baa loo kala bedelay ilaa waxaa weeye alcabdu addoon u ahaa walmudabaru waa addoon mudabara oo la yidhi haddaan geeriyoodo xora tahay umulwalad waa addoontii caruurta sayidka u dhashay walmukaatabana waa addoon kale laakiin macno kale isaguna leeyahay oo addoonkii la kitaabeeyey addoonka la kitaabeeye maxaa lagala jeedaa waa addoon la yidhi intaasoo lacag haddii aad keentid xora tahay la yidhi isaguna dhaxalka waxba kuma laha walqaatilu kii qaatilka ah ee gacan ku-dhiglaha ahaa oo wax dilay waa tii hadda markaanu ka sheekeyneynay mawaanicu lirhi mawaanicda dhaxalka qofka u diidaya waxaa ka mid ahaa alqatlu dilkaa ka mid ahaa qofka hadduu marka gacan ku-dhigla yahay waxba ma dhaxlo xataa hadduu isdifaacayay biayi dariiq walow bisiyaalin qofka yacnii isaga soo weeraray maalan laba walaalay ahay laba walaalo ayay ahaayeen walaalaa walaalkii soo weeraray waa iska difaacayey difaaciyu kii saa'ilka ahayoo soo weerar tegey difaaciyuu ku dhintay oo kan kalaa dilay walaalkiisii kalaa dilay walaalkani marka walaalkii uu dilay ma dhaxlay hadduu ku doodo xaqan ku dilay walow xaq ku dil haddaad doontay oo iga gardaraayo waa isoo weeraray weligaa ku dil biayi sababin min alasbaab sababkaa doonta ku dil gacan ku-dhigla haddaa tahay yacni waa saddan lilbaab albaabka dhanaa la xiri haddii albaabkan la furi lahaa oo la dhihi lahaa xaq dar miyuu ku dilay xaq miyuu ku dilay waxaa iman lahaa qof walbaa inuu iska sheegto qofkani xaqan anugu ku dilay inuu yidhaah oo markhaati beenaad iyo wuxuu soo aruursado ayaa iska dhici lahay marka albaabkaasba waa la xirayba gacan ku-dhiigle waxba ma dhexlay mar walbaba walqaatilu kii dilay walmurtadu kii ridoobay oo diinta isaga baxay isaguna dhaxalkii waxba kuma lahan wa ahlu milatayni laba diimood ahalkoodii laba qof oo kala diina iyaguna ma isdhaxlayan midna muslim yahay midna uu gaalo yahay wa aqrabu lcasabaati casabooyinka midka ugu dhowaashaha badan alibnu wiilkiiu uma markaa kabacdi ibnuhu ibnulibni wiilka wiilkiisiiu halkan wuxuu uga hadlay sheekh raximah ullahu tacaala casabadu sida ay u kala dhow yihiin casabada waxaa loo yaqaanaa markii faraa'idka la joogo waa man lahu xaala tacsiibihi sahmun muqadarun man laysa lahu waa qofaan iska lahayn xaala tacsiibihi xaaladda uu casabada wax ku dhaxlayo sahmun muqadar yacni nasiib muqadara qofaan qaadanayn xaaladda uu casabada wax ku dhaxlayo nasiib muqadara qofkii aan qaadanayn qofkaasa waxaa la yidhaha casabaa la yidhaha casaba waa aqrabul casabaati dadkaas casabada wax ku dhaxlaya kan ugu dhowaashaha badan alibnu wiilkiiwo leanna wiilku isagu waxaa weeye xoolaha wixii soo haray ayuu sugtaa dadka ahlufaradka ah ee isaga nasiib muqadaro laleeyahay wiilku uluu qaataa rubucuu qaataa umunuu wax ku dhaxlaa nisu wax ku dhaxlaa ma jiro casabada shanigeedu waa sidaas dadkan casabada laleeyahay waxaa weeye xaaladda ay yani casabada wax ku dhaxlayaan sahmi muqadara ma laha wiilkaa ugu horeeya marka uma bnuhu wiilkiisii wiilka wiilkuu dhalay uma alabu aabbihii isagana uma markaa kabacdi abuuhu uma alabu waxaa loo leeyahay aabbuhu waxaa jirta xaalad aabbuhu ahlu farad uu noqonayo laakiin aabbuhu xaaladda uu casabada wax ku dhaxlayo sahmi muqadara male xaaladdaas لأnnu tacriifkeena waxaanu ku sheegnay man laysa lahu xaala tacsiibihi sahmun muqadaru aabbuhu xaaladda uu casabada wax ku dhaxlo xaaladdaas nasiib muqadara ma qaato ee wixii soo horur suganahayaa uma markaa kabacdi alabu aabbihii uma markaa kabacdi abuuhu abulabi aabbaha aabbihiisa awow uma markaa kabacdi alakhu walaalow walaalkaasoo lilabi waalum aabbay hooye u sugnaaday oo meydka ku aabbay hooye ah uma alakhu walaal wey walaalkaasoo lilabi aabbo u sugnaaday oo meydka ku aabba ah uma ibnulakhi walaalka wiilkii uu dhalay walaalkaasoo lilabi waalummi aabbay hooye u sugnaaday walaal oo meydka ku aabba iyo hooyo ah ayaa dhalay wiilkan adeeraa loo yahay uma ibnulakhi walaalka wiilkiisii wey walaalkaasoo lilabi ee aabbo u sugnaaday waa walaal meydka ku aabba ah ayaa dhalay kan marka yaa ka horeeya waxaa ka horeeya ibnulakh lilabi waalum walaal meydka ku aabbay hooyaa wiilkii uu dhalay ayaa ka horeeya walaalkan meydka ku aabbaa wiilka uu dhalay laga horeeya uma alcamu adeerkii calaa haadaa kan dushiisa xaal adeerku uu ahaaday kaasoo atartiibi ee tartiibta ah adeerkiiya haddana ku xiga adeerku qaabkana loo tartiibin qaabkana loo tartiibin maxaa loo jeedaa alcamu lilabi waalummi yaa horeeya adeer aabbaha ku aabbay hooyo ah maxaa ku xiga alcamu lilabi adeer oo aabbaha ku aabba ah bis nidaamkaasaa loo tartiibiyo uma markaa kabacdi ibnuhu ibnulcami adeerka wiilkii uu dhalay waa in adeer ina adeer fain cudimat ilcasabaatu casabaadkan qaraabooyinkan oo dhan haddii la waayo dadkan oo dhan haddii la waayo ahlu farad waa la waayey casabadiina waa la waayey falmowlaa sayidkii ayaa wax dhaxlay mowlahaasoo almuctiqu ee wax horeeyey isagaa marka dhaxalkii ku soo fadhiisanay sayidkii hadduu qofkani soo maray addoonnimo uu soo maray faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fi lfuruudi almuqadarati wuxuu u fasal yahay waxyaalaha loo qadaray dadka ahlul irtiga ah ee wax dhaxlaya inta ilaahay u qoondeeyey subxaanahu wa tacaala waalfuruudu kuwii la qadaray oo la qoondeeyey furuushaasoo almadkuuratu lagu xusay fii kitaab illaahi tacaalaa kitaabka ilaahay dhexdiisa lagu xusay sitatun lix wey wuxuu ku leeyahay sheekhu raxima allahu tacaala waxyaalaha ilaahay u qoondeeyey oo qof walbaa nasiibka qur-aanku uu sheegay waa lix qayb toddobaad ma jirto oo wax lagu dhaxlo lixdaas qaybood unbaa wax lagu dhaxlaa oo qur-aanku uu sheegay annisfu niskiigu warubucu rubcu rubc yani xoolihii afar meelood loo qaybiyo hal meelood wathumunu thumunkiigu xoolihii siddeed meelood loo qaybiyo hal meel wathuluthaani huluthaan xoolihii saddex meelood loo qeybiyey labadiis wathuluthu saddex meelood hal meel xoolihii saddex meelood loo qeybiyey hal meel oo ka mid wasudusu lix meelood hal meel xoolihii lix meelood loo qeybiyey hal meel oo ka mid a intaasaa qur-aanku uu sheegay lixdaas qaybood unbaa wax lagu dhaxlaa oo dadka ahlu faradka ah ay wax ku dhaxlayaan see marka lixdan u kala leeyihiin sidii loo kala lahaa fa nisfu nisku fardu khamsatin shan ruux qoondadoodiiu nis waxaa sharcigu uu qoondeeyey oo nis wax ku dhaxla shan ruux albintu gabadhiiw gabadhii meydku uu dhalay gabadhii meydku uu dhalay xoolihii kala bar iyadaa qaadanaysa waa liqowlihi tacaala wain kaanat waaxidatan gabadhu hadday keligeed ay tahay falaha nisfu nisay iska leedahay yacni keligeed hadday tahay maxaa loola jeedaa wiil walaal ku ah oo iyada ku darajo ah ma joogo gabar kaleoo iyada ku darajaana ma joogto keligeed unbaa meesha joogto ahlu niswa waa ida infaradat can dakarin yucasibuhaa wiil casabeeya wiil casabeeya hadduusan la joogin oo wiil casabeeya maxaa lagala jeedaa see u casabeynaa wiilku yani wiilku wuxuu u casabeynaa wuxuu ka saaraa ahlu faradnimada markaas wuxuu u bixinaa ahlulcasabo gabadhu haddii keligeed tahay waa ahlulfarad wiil walaalkeeda hadduu joogana waa ahlulcasabo maxaa lagala jeedaa waa ahlulcasabo ahlulcasabo yani waxaa lagala jeedaa ayaday wiilka xoolihii waxay u qaybsanayaan lidakari midlu xaddi lunhayeyn wiilkuna laba ulu leeyahay iyaduna hal ulay qaadana saasaa lagala jeedaa wiilku wuu casabeeyaa wiilku wuu casabeeyaa marka waxaa shardi ah ida infaradat can dakarin yucasibuhaa wa unhan fii darajatiha gabarh kale oo iyada ku darajo ahna waa inaysan joogin amaa gabarh kale oo iyada walaasheeda isku darajo yihiin haddii ay nooshahay nis ma qaadan karto gabadha maxay qaadana waa noo iman doontaan uluaan uluaanay wax ku dhexlayaan markaa fanisfu nisfu fardu khamsatin shan ruux qoondadoodii wey albintu gabar haddii keligeed tahayo wiil walaalkeedana uusan la jirin gabar kale ku darajaana aysan la jooginin ahlu nisfu xoolihii kala baray qaada wa bintu libni wiilka gabadhii uu dhalay wiilka gabadhii uu dhalay waa gabadhii meydku awowaha u yahay gabadhi meydku awowaha u yahay iyadana waa ahlu nisfu iyadana waa sidii shuruuddii hadda aan soo marnaya shardi ah oo gabadhan meydku awowaha u yahay markii xoolihii kala bar ay qaadanayso waa idaa infaradat can dakarin yucasibuhaa wiil casabo ka dhiga waa hadduusan joogin wa unhan fii darajatiha gabar iyada ku darajo ahoo iyadana awowo loo yahay sidoo kale waa inaysan joogin haddana haddii gabar iyada isku darajo yihin oo iyadana awowo loo yahay oo isla siman yihiin ay joogaan waa ahlu huluhaan haddii wiil walaalkeedu uu joogo markaa casabo gelinayana lidakari midlu xadi lunhayeyn ay xoolihii markaa u qaybsanayaan marka taa waa shardi mar walbaba walukhtu walaashii walaashaasoo min alabi waalummi aabbay hooyo xaggeeda ka ahaatay yacni aabbay hooyo xaggeeda ka ahaatay waxaa lagala jeedaa meydkiiyay ku aabbay hooyata walaal gabar walaaloo meydkii ku aabbay hooyo ah iyadana waa shuruuddii haddaan soo marnay aan loo xirayo gabadhaa meydka ku aabbaya hooye ah xoolihii kala bar markay qaadanayso waxaa shardiya ida infaradat can dakarin yucasibuhaa wa unhan fii darajatiha wiil iyadaa casabo ka dhiga hadduusan joogin wa unhan fii darajatiha gabar ay isku darajo yihiinna oo walaal iyo walaal ay isla yihiinna waa inaysan jooginin walukhtu walaashii wey walaashaasoo min alabi aabba xaggeeda ka ahaatay iyaduna waa ahlu nis waa walaal meydka dhintay ku aabba ah yani ku hooyay aabba maaha waa ku aabbi bis iyaduna ahlu niswo laakiin maxaa shardiya iyadana waa shuruuddii haddaan soo mar kulli shuruuddii waa u taallaa waxaa shardiya ida infaradat can dakarin yucasibuhaa wa unhan fii darajatiha waa sidii oo kale haddii intaa weydo iyadana shardi ah waa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yihi in imru'un halaka qof hadduu geeriyoodo oo u dhinto laysa lahu walad oo weladna uusan lahayn carruur kama tegin walahu ukhtun wuxuu ka tegey oo uu iska leeyahay gabar walaashiisa falahaa nisfu maa taraka wixii meydku uu ka tegey kala bar ayay gabadhaas ay leedahay wa zawju zawjkii wey zawjka isaguna ahlu nisw idaa lam yakun macahu zawjka micigiisa waladun hadduusan ahayn carruur haweenaydu ay dhashay oo ay ka tagtay hadduusan jirin ninkii xaaskiisii maalkii uu ka geeriyooday kala bar isagaa leh bishardi maxaa shardi ah idaa lam yakun macahu walad haddii walad uusan jirin waxaa kaloo la mid a walaa waladu ibnina waa la mid islaanta dhimatay oo xaaskiisii ah carruuray ayeeye u tahay oo waladulibniga wiilkeedu uu dhalay waa inuusan haddana joogin waa shardi carruur ay toos u dhashay waa inaysan joogin kuwo ay ayeeye u tahana waa inuusan joogin markaas wuxuu qaadanayaa zawjku nis uu qaada wa liqowlihi tacaala walakum waxaad iska leedihiin nisfu maa taraka aswaajukum xaasaskiina xoolihii ay ka tegeen kala bar ayaad leedihiin in lam yakun lahunna walad haddaysan wax carruura aysan ka tegin xaasaskii wax carruura haddaysan ka tegin waladu ibnina waa la mid carruur iyadoo ay dhashay ama carruur ay ayeeye ay u tahay labadaba haddaysan ka tegin ninku wuxuu qaadanaa nis shantaas qof ayaa nis wax ku dhaxasha warubucu rubucuna fardu tnayni laba ruux qoondadoodiibu rubuc waxaa wax ku dhaxla laba qof bis azawju ninkii ninkii islaantiisu dhimatay ninkii islaantiisu dhimatay ahlu rubucu zawjkaasoo macal waladi walad micigiisa ah oo maca waladilibni ama waladilibni micigiisa ah ninkii xaaskiisiyaa geeriyootay xaaskii caruuray ka tagtay ama waxay ka tagtay caruur ay ayeeye u tahay ewel haddii carruurtana aysan joogi lahayn shalay muxuu qaadanaya nisuu qaadanaya carruurtanaa cidhiirinaya xajbu nuqsaana la yidhaha isaga xajbiga oo xajbulxirmaan ma galo aan soo qaadana zawjka xajbu xirmaan ma galo laakiin waxaa gala xajbu nuqsaan xajbuxirmaan yacni waxaa lagala jeedaa waa lagu qadiyey meesha iska tag ma dhici karto ninka hebelaa ku xijaabay oo dhaxalkii kaa qadiyey orodoo iska tag ma jirto leanna waxaan soo qaadannay shantii wuxuu ku jiray waman laa yasqudu bixaalin khamsatun azawjaani ayaa ugu horreeyey labada zawj lama ridi karo noligood lama ridi karo marka la leeyahay yacni xajbulxirmaan lama geliyo laakiin xajbu nuqsaan waa suurtagal xajbu nuqsaan in la geliyo suurtagal wey hadda zawjkan fiiri xajbu nuqsaan waa la geliyo lakiin xajbu xirmaan lama gelin karo warubucu rubucu fardu thnayni laba ruux qoondadoodii wey azawju ninkii ninkaasoo macalwaladi oo walad ilibni oo caruur micigooda ahaaday islaantiisu ay ka geeriyootay caruurtan marka islaantu ay ka geeriyootay isaga inay u dhashay shardi ma ah waxaa soo gelaya nin kaley usoo dhashay nin kale ayay usoo dhashay ama isagay u dhashay waa isku mid isku mid marba haddii islaantu caruur ay ka tagtay caruuray ayiye u tahay ha noqdo ama miday hooye u tahay ha noqdo asaga ha u dhasho nin kale ha usoo dhasho waa isla mid ninku marba wuxuu qaadanaa ahlu rubucu oo nis way ka ciriirinayaan niska caruurtaa ka ciriirinaya wa huwa rubucu fardu zawjati islaanta qoondadeedii wey islaanta ninkeedii uu geeriyooday iyaduna rubucay wax ku dhaxlay wa zawjaati wa fardu zawjaati xaasas kale xaasas badan oo laysla qabo ama laba ha noqdaan ama saddex ha noqdaan ama afar ha noqdaan waa qoondadooyo rubucu rubucaasay wadaagayaan xaaskaasoo ama xaasaskaasoo macal maca cadamil waladi waladka weyntiisa micigiisa ahaadeen oo maca cadami waladilibni ama wiilka waladkiisa waladkaa weyntiisa micigiisa ahaadeen xaaskan ama xaasaska faraha badan oo ninkoodii uu geeriyooday caruur kama tegin miduu toos u dhalana kama tegin miduu awoowo u yahana kama tegin maxay qaadanayaan ahlu rubuc rubucaasay shirko ku noqonaya hadday laba xaas yihiin hadday saddex yihiin hadday afar yihiin maalkii afar meelood markii loo qaybiyo hal ul ayay qaadanayaan waa haddii zawjku uusan ka tegin wax caruura ama caruuruu awoowo u yahay hadduusan ka tegin waa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay jala jalaalahu uu yidhi fain kaana lahuna waladu haddii yacni xaasaskii caruur iyaga ay u sugnaadeen oo caruur ay ka tageen falakum arubucu rubucaad iska leedihiin mima tarakna wixii xaasasku ay ka tageen min bacdi wasiyatin yuusiina biha dardaaranka markii la bixiyo oo xaasasku xaasku uu dardaarmay ka bacdi ow daynin ow bacda adaa'i dayni markii xoolaha deynkii laga bixiyo ka bacdi wey marka la dhaxlay walahuna gabdhihii iyaguna arubucu rubucay iska leeyihiin mima taraktum wixii aad ka tagteen in lam yakun lakum walad haddadna wax caruura adnaan ka tegin iyaguna gabdhihii xaasaska waxay yeelanayaan rubucu wa humunu humunku isaguna rubuc marka labadaasa wax ku dhaxalsha rubuc labadaasa wax ku dhaxlayo waa zawjka oo markaa caruur ama caruur awoowo yani ayeye ay ugu aadan tahay gabadhii dhimatay uu ka tegay waxaa kaloo wax ku dhaxla rubuca gabadha xaaska ah oo ninkeedii uu geeriyooday oo caruur markaas ay la jiraan wa humunu humunku isaguna fardu zawjati zawjada qoondadeedii wey wa zawjaati zawjaadkii badnaa qoondadoodii wey zawjaadkaasoo macal waladi walad micigiisa ahaadeen ow amase maca waladilibni ama wiilka caruurtiisii caruurtaa micigooda ahaadeen halkan wuxuu sheekhu haddana uga hadlay humun sideed meelood hal meel yaa wax ku dhaxla sideed meelood hal meel waxaa wax ku dhaxla waa xaas bis zawjo bisaa wax ku dhaxsha cid kale oo humun qaadata cilmiga miiraadka iyo dhaxalka marka laga hadlayo ma jiro zawjo bisaa imun qaadan karta zawjadaas ayaad imun qaadata wazawjaatina waa la mid yacni ninaa geeriyooday hal xaasuu ka tegey halkaas xaas markuu ka tegayo caruurina waa joogaan caruurtaas iyadu ka dhalay ama ma ahana islaan kala u dhashay waa isla mid mar walbaba imunkaasay qaadan haddii keligeed taana imunkay qaadan haddii laba xaas ay yihiin iyo saddex iyo afar ay yihiin halkaas oo imunka ah ayay shirko ku noqonayaan ay wadaagayaan waa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay jala sha'nuhu yihi fain kaana lakum waladun falahuna athumunu mima taraktum haddii caruur ay idiin sugnaadeen falahuna xaasasku waxay leeyihiin athumunu sideed meelood hal meel mima taraktum wixii aad ka tagteen thumun ayay leeyihiin wathuluthaani hulutaankuna fardu arbacatin afar ruux qoondadoodii wey huluthaan waanu soo qaadanay waa xoolihii saddex meelood loo qaybiyo laba meel oo ka mid a ayaa huluthaan lagala jeeda huluthaankaas marka waxa wax ku dhaxla afar ruux ayaa qaata albintayni laba gabdhood oo meydka uu dhalay albintayni laba gabdhood oo meydka uu dhalay fa agarana meesha way ugu jirtaa hadday saddex yihiin shan ay yihiin labaatan ay yihiin soddon gabdhuhu ay yihiin waa ahlu huluthaan mar walbaba laba kaliya shardi ma ah waa maa jaawasa alwaaxida lagala jeeda wixii qofba ka badan hal qof wixiiba ka badan ahlu huluthaan waayo gabdhaba hadday yihiin meydaa dhintay gabdhuu ka tegey oo hal ka badan hadday hal gabar noqon lahayd waan soo marnay waxay qaadanayso oo meydka hadduu dhinto hal gabar oo keligeed uu ka tago oo wax ciriiriyo walaala ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo uusan la jirin ahlu nis ay ahayd waanu soo qaadan haddii marka ay soo bataana wax ciriiriyaa yimid gabadha keligeed ay ewalahayd markay niska qaadan jirtay wax marka cirinayaa yimidoo laba gabdhood saddex afar shan labaatan oo isla mid wixii badan oo dhan ahlu huluthaan ay noqonayan xoolihii markii saddex meelood loo qaybiyo ayay laba ay qaadanayan laakiin marka sidaa la leeyahay maxaa shardi ah idaa lam yakun macahuna dakarun yucasibha oo shardigaan soo marnay hadduusan wiil ku darajo ah oo casabo geliya uusan jirin ama hadduu wiil joogo maalan laba gabdhood iyo hal wiila isla jooga oo isku darajo ah oo midku wada dhalay meesha isla jooga gabdhohu markaa mauluhaan ay qaadanayan maya lidakari milu xadi lunhayeyn wiilkuna ulu qaadan gabadhuna laba ulay qaadan markaa sidaas way macnuu albintayni labadii gabdhood iyo fa aghara iyo wixii ka badan wa bintayi libni wiilka laba gabdhood uu dhalay fa aghara ayaa iyagana ugu jira waa laba gabdhoodoo yacni meydka uu awoowo u yahay oo wiilkiisa uu dhalay iyaguna wax cidhiiri maxaa shardiga iyagana waa sidii aanu soo marnay oo kale ayaa loo shardino idaa lam yakun macahunna dakarun yucasibuhun wiil casabo geliya oo iyaga ku darajaa hadduusan joogin ama hadduu wiil darajo geliya uu joogo lidakari midlu xadi lunhayeyni ayay u dhaxlayaan markaa wa liqowlihi tacaala fi lbanaat markuu ilaahay gabdhaha dhaxalkooda ka hadlayay ilahay wuxuu yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum ilaahay wuxuu idinkala dardaarmi caruurtiina dhaxalkoodii lidakari wiilku wuxuu iska leeyahay midlu xadi lunhayeyni laba gabdhood dheeftoodoo kale ayuu halka wiil uu qaadan fain kuna nisaa'an fowqa tnatayni haddii ay yihiin dumar laba ka badan yacni fowqadan waxaa la mid a labay noqdeen ama ka sii badanaa lagala jeedaa labay noqdeen ama ka sii badan falahunna waxay leeyihiin huluthaan maa taraka wixii meydku uu ka tegey huluthaankiis oo naska qur-aankaaba ilahi noogu cadeeyey jala shanaanuhu wathuluthaani huluthaanku fardu arbacatin afar qoondadood wey albintayni fa aghara wa bintay libni fa aghara walukhtayni iyo laba gabdhoodoo walaalo ah labadaa gabdhoodoo walaalahoo min alabi walummi aabbay hooyo xaggooda ka fa aghara iyadana waa ugu jirtaa mar walbaba laba gabdhood keli shardi maaha hadday saddex noqdaan gabdhaha walaalaha oo isku aabbay hooyo afar ay noqdaan shan ay noqdaan waa la mid aabbay hooyo waxaa lagala jeedaa meydkii ay ku aabbay hooyo yihiin meydaan dhintay wuxuu ka tegey laba gabdhood oo ku aabbay hooyo ama wixii kasii badan ayuu ka tegey iyaguna maxay qaadanayaan labada gabdhood oo meydka ku aabbay hooyoah huluthaan ay qaadanayaan maxaa shardiga shardigii hore ma kaa harayo shardigii hore mar ma kaa harayo idaa lam yakun macahunna dakarun yucasibuhunna dakar casabo geliya hadduusan joogin wa ama haddii dakar casabo geliya uu joogo oo maalan wiila jooga oo meydka ku aabbay hooyo ah laba gabdhood oo meydka ku aabbay hooyana way joogaan lidakari midlu xadi lunhayeyno sidaadaanu soo qaadanay walukhtayni wa fardu lukhtayn laba gabdhoodoo walaalo meydka la-ah qoondadoodii way hulutaanku ukhtaynkaasoo min alabi aabba xaggiisa ka aad min alabi maxaa lala jeedaa meydkii ku aabbay hooye ma ahana waa ku aabbe bis laba gabdhood oo meydkii ku aabba ah ayaa meeshii jooga oo ku aabbay hooye ma ah iyaguna maxay qaadanayaan ahlu huluhaan w ahlu huluhaan wey laakiin iyagana maxaa shardiga shardiga mar walbaba kaa harayo haddii dakar uusan joogin wiil uusan joogin oo markaa casabo iyaga ka dhiga shardigu wahuluu huludku isaguna fardu thnayni wahuluu huludku isaguna fardu thnayni laba qoondadoodii hulud waxaa wax ku dhaxla laba ruux un alummu hooyo qoondadeedii idaa lam tuxjab hooyo haddaan la xijaabin de hooyo haddaan la xijaabin muxuu sheekhu kala jeedaa ilaa hooyo lama xijaaban soo marnay muxuu kala jeedaa wuxuu kala jeedaa sidai hadda hore hore aan usoo qaadanay xajba nuqsaanin laa xajba xirmaanin hooyo xajbu xirmaan ma galee xajbu nuqsaan hadduusan gelin uu sheekhu ula jeedaa leannu xajbu xirmaan ma galo hooyo mar walbaba laleeyahay dhaxalkii waxba kuma lihid ee meesha isaga tag sharciga kuma jiro sharciga masaladaasi kuma jirto laakiin wuxuu ula jeedaa sheekhu idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin sharaxaba hoos uu kaaga dhigay ay xajba nuqsaanin sooma aragtid xajba nuqsaan haddaan la xijaabin ila sudusi dhinaca sudus haddaan loo riixin dhinaca sudus haddaan loo riixin oo yaa u riixi kara dhinaca sudus sudus waxaa u riixi kara meydku hadduu caruur ka tegey meydkii haddii caruur uu ka tegey huludkii waa laga riixay caruur hadduu mid ka tego hooyo waxay noqone ahlu sudus ayay noqone waxaa kaloo u riixi kara walaalo oo meydka yacni ku aabbaya hooyo ah ama ku aabba ah haddii ay jiraan iyagana sidaas oo kale ahlu sudusay noqone oo xoolihii huludkaa waa laga waa laga riixi karaa markaa walaalaha ka riixay marka idaa lam tuxjab saas ula jeeda hooyo haddaan la xijaabino bimacnaa idaa lam yakun lilmeyti waladun walaa waladu ibnin walaa ihnaani min alikhwati walakhawaat saasuu sheekhu kala jeeda waa haddii meydku uusan ka tegin caruur uusan ka tegin laba walaalo ah oo meydkii walaalo la-ahna ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaana aysan joogin markaasi hooyo waxay qaadan filud kamaa seyaati qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi fain lam yakun lahu walad meydka hadduusan wax caruura uusan lahayn wawarihahu abawaahu labadiisii aabbana ay dhexlayaan caruurna kama tegin labadiisii aabbaa dhexlaya labada aabbe maxaa loola jeedaa hooyo iyo aabbe ayaa dhexlaya faliummihi athuluth meydka hooyadiis waxay iska leedahay thuluth ayay leedahay wa huluthu thuluthku fardunayn laba qoondadoodii wey alummu hooyo qoondadeedii weye idaa lam tuxjab hooyo haddaan la xijaabin huluthay markaa qaadan huludkana markaa waxaa lagala jeedaa huluthulbaaqi huluthulbaaqi ayay qaadan maalan huluthulbaaqi masalada loo lagala jeedo meeshii waxaa jooga zawjaa dhimatay zawjaa dhintay ninaa dhintay ninkii marka uu dhintay wuxuu ka tegey zawjadiisii xaaskii asagu uu qabay iyo aabbe iyo hooyo xaaskii asagu uu qabay iyo aabbihiis iyo hooyadiisuu ka tegey wax caruurana ma jiraan wax caruura ma jiraan masaladu markii marxaladaas oo kale ay taagan tahay hooyo maxay qaadan marka waxa kitaabka uu ka hadlayo masaladaas oo kale oo huluthulbaaqi ay qaadanayso huluthulbaaqi markay qaadanayso taas oo kale hooyada marka zawjadii ilaa ninkeediiyaa dhintay caruurna kama tegin maxay wax ku dhaxli oon soo qaadanay ahlu rubcu rubcay wax ku dhaxli masalada marka ahlu rubcaadbu ku dhisi rubcaas oo afarta ah ayaad masalada ku dhisi rubcaas marka afartaa xoolihii afartaas qaybadood u qaybin zawjada waxaad siin hal ul oo rubca maxaa soo haray saddexaa soo haray saddexdaas qaybood ayaa marka waxaa laleeyahay hooyaha laga siiyo thuluth yani saddexda soo hartay saddexdaas qaybood hal ul ha laga siiyo hooyo hooyo hal ulay qaadatay hooyo marka maxay wax ku dhashay maxay wax ku dhaxashay hadda huluthulbaaqi laa huluthu maalilkulli maalkiioo duuduuban hulutkiis lama siin ee markii qoondadii yacni zawjada rubceedii markii la bixiyey ka bacdi saddexdii soo hartay ayaa waxaa la yidhi saddex maxaa hulutha markaasi ul qaadatay ul markay qaadatay aabbe marka majaalka dhukan muxuu ku noqonaa casabo muxuu yeeshay isaguna labadii uloo kale labadii uloo kale soo hartay ayuu isaguna aabba qaatay saasay marka masalada ula jeeda wahuluthu hulutku farduhnayn laba qoondadoodii way alummu hooyo idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin wa huwa huludku lithnayni laba ruuxu u sugnaaday iyo fa saacidan wax ka badan fadahaba alcadadu cadadkiiyaa tegey saacidan xaal uu yahay cadadkii mid kor noqonaya yacni laba ruux iyo wax ka badan ayaa loola jeeda labadaa ruux oo min alikhwati walaalihii ragga ahaa iyo walakhawaati walaalihii dhadiga ahaa walaalahaasoo min waladi اlummi hooyada caruurteeda caruurtaa xaggeeda ka ahaada sheekh wuxuu inoo soo sheegay hulud waxaa wax ku dhexlu yidhi laba shaksi hooyadii waan ka soo baxnay shaksiga kale huludka wax ku dhexlaya sheekhu wuxuu yidhi haddiiba walaalaha oo xagga hooyada ka socda xagga hooyada maxaa lagala jeedaa yacni meydkiiyay ku hooyo yihiin walaalo meydkii ku hooyo ah oo laba ka badan ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan walaalo meydkii ku hooyo ah waa laba gabdhood ama waa laba wiil ama waa isku dhaf oo qaarna waa gabdho qaarna waa wiilal laakiin meydkii ay ku hooyo yihiin maxay qaadanayaan ahlu huluthu waa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay fiihim walaalaha awlaadulum ilaahay uu ku yidhi fain kaanuu akthara min dalika intaa haddii ay ka bataan fahum shurakaau fi huluthi huludkaasay shirko ay ku noqonayaan marka huludkaay shirko ku noqonayaan marka lagala jeedo yani ulajeedada waxaa weeye waa huludkaasay qaybsanayaan huludkaas ay kulligood ay wada qaybsanayaan allah subxaanaه wa tacaala